hay-adda dooxa oo ka mid ah hay-adaha ka howlgala guud ahaan dalka gaar ahaan deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ayaa tuulooyin dhaca galbeedka magaalada kismaayo sida tuulada lagu magacaabo galool yar iyo tuulada hadaafow gaarsiiye deeq raashin ah oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka danyarta ee ku nool tuulooyinkaasi sida uu ku warbixinaya mid ka mid a mas-uuliyiinta hay-adda dooxa shan iyo labaatan qoys oo ka mid a dadka tuulada hadaafow ayaa looga faa'iideeyey marka horeeto iyadoo markii dambena ay usii gudbeen tuulada galool yar oo iyaduna toddobaatan iyo shan qoys deeq raashina loogu qeybiyey haddaba waa kan mid ka mid a mas-uuliyiinta deeqda raashinta gaarsiiyey tuulooyinka galool yar iyo hadaafow oo ka warbixinaya deeqda raashin ay gaarsiiyeen iyo weliba nolosha halkaasi ka jirta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdulilah ilah waa mahad iskale ilaahwasoo noo suurtageliyey inaan maanta u qayb galno shan iyo labaatan qoys oo degan tuulada hadaafow aan raashiinkooda gaarsiino oo aan u soo gudubna haddana tuulada golool yar aan usoo gudubna iyadana oo boqol toddobaatan iyo shan oo midlabo ah raashiinkooda aan gaarsiino taasina waxaa fududeeyey hay-adda doha foundation qaybteeda magaalada kismaayo marka xaaladda markaan xaaladda kale markaan fiiriyo dadka aan ka hadlo nolosha ay ku nool yihin waa nolol adag oo nolol aan lagu noolaan karin maantoo annaga aan soo gaarnay ayaan dareemaynaa meeshaan inay tahay meel aan qofka biyo ku haysanin oo waxbarasho ku haysanin oo caafimaad uu ku haysanin marka saddexdaas shay haddaad mar qofka u waayana ma ahan nolol waa noolyahay qofkaas ma dhihi karno sababtoo wuxuu u baahan yahay in la kabo qofkaasi oo la soo gaarsiiyo biyo caafimaad waxbarasho isbitaal intaas inay helaan dadka si garab weyn loo soo garab istaago marka hay-adda maanta waxay ku guulaysatay inay bixiso boqolkaas qof raashinkoodii iyo konton oo sii dul saaran oo iyagana awood aan u heli weynay oo iyaga la qaybsaday marka waxyaaba waxyaabaha kalena insha allah wixii soo siyaada ama wixii kaloo dheeraad ahna kulleyba doha foundation qofkii kusoo garab istaagaya inuu micnaha u gargaaro walaalihiisa qofkii kusoo gargaaraya inuu soomaalinimo ugu gargaaro marka alxamdulilah rabb alcaalamiin qof walbana waxaan dhihi lahaa doha foundation waxaa waaye serving the humanity waxay u adeegtaa bini'aadanimada marka annagoo bini'aadanimada ka jawaabayno ayaa maanta xaaladaas galnay marka alxamdulilah rabb alcaalamiin aad yaad amaadsan